doctor cabdiqaadir maxamed cabdallah ayuu kaasbadiyo culummada oo aan idin ku yeero sheekh yuusuf cali sheekh yuusuf feryo oo isagana kelimadiisa ka oranaya halkan culumada kelimada culummada ku taraya falyatafadal sheekh mashkuura
نحمده ونصلي على رسوله الكريم مشاهدين رمس الباب هذا ليس كتير إن كان المغل وكل تسعة علماء ويمراحدين محتدى أختنا ورمى قلت كما سمعوا عند قصحان ويسحان قطلاحان قطاحان دولتحان صلاحان كريهاب ويمان وأبوه رجل يهير يروح يريس بقليوي labaatije lixdijirka oo ku gaboobay imika cirra xusad ama ku cirradu labaatajirkun waa ku barbaaray oo ku dhashay kar calooshay dhan waa ku calool galay soo dhalanaya waa geedi dheer wey sida looga baxay laakiin iyaga ilaga ilahay wuxuu na siiyey waddo dhow baa ilahay na siiyey waddadaas waa laba kale iimaan iyo camal saalixa wey takayuru lyaqiin wa takayuru lcamal haddii ummadda ilahay yani madaba si uula macaamilaa قال محمد قولي لي قواني قولي لي waxay ku heshiiyeen way xariiq maxay loo kaxeera barashada maxay loo kaxeera deegaanka maxay loo kaxeera laakiin inagu ma dheera nin baa casumad sameeyay wallahi ma fadala wuxuu yiri dadku maanta waa casumaya masaakiintii fuqarada ayuu yahay wiilkiisa wuxuu soo galeenkii fuqarada jibisii koob shaala fiiriyo waxa la ordaa anigu abaha la qaday ummisa tawo dhayla idin qalanay xaq ahsan wuxuu miyaan ummisa ma askartu maxay ku sameeyeen ninkaas وين البحر وهذا قرأت ورقة وهذا حدين من شنو حرية كودنا واللي من حيرك وضاد ورقة الحاجرة ما كان دي صوص بقرة ولا من سبعة إلى دفت قال الله عن سور وثبت الله إلى يستعمل على السقى هذا حياة الشا حياة الهواء فيه حياة وجه محان عنا محان عباد محان قوقع محان كودرية محان دبيت محان بدبات محان ويسقوق يدردر ولا حكلا العام نقف كإسلام كما لا يوحي أوامر بلي افعل الله تعالى أوامر شرع وأيوليه حياة أيولي إيمانية حياة إسلام حياة شرع أيولي حياة هذا الضغط مركا إلهي واسع سبحانه وتعالى هو يدب الله سينية لعل إنه صور نقض أوقات كليفون هذا صار كل كنا خسار حموي ما أنتي dhibaatooyinka dhacay oo weyn waxa ugu daran dadka maanta inta dhintay ha dhibaateen laakiin xaaladda ku dhinteen intay tahay qofka ka dhintay xageed geediga xagow rabay qeylahay waxaan qoran war gogina naar wa afusakum ahlikum naar meesha laga baqayo waa caaqibada dameysa weeyaan waxbaan haystaa faan maaha waxbaan laahi ceeb maaha tale xumada ayaa ugu daran qofka hadduu tale waayo oo tabar waayo iminka fadhigaan majliskan caawiya maartay nadwadaan culimada ilaahay karaamaye culimadu hadday hadalkii iyo murtidii iyo xikmadii iyo dardaarankii waxay hayeen soo jeediyaanin dadkii tanfiidku ku samayn lahaa ee qaban lahaa ee ka tashan lahaa ee socodsiin lahaa ee guddoomin lahaa ma jogan meesha way dhammayn toban habeen bay dadaalayaanin intaydaa masaakiinta horiyo intaas bay warrabay gudoomiye wayna fadhi allah ilaa oran laakiin waxa baahantay istimadu dhawrta inay yimaadaan oo ay soo fadhiistaan dadka iyaga xasoo haddeeni doonaan waana dagaal geliyan haddeeni doonaan waana kala diraan soo aynka maa cuqaasha kaabaqabilada waa inay yimaadaan kaabaqabilada waa inay yimaadaan madaxdu waa inay yimaadaan tijaartu waa inay yimaadaan ningarboodka iyo odayaasha wajahadu waa inay yimaadaan waa in arrintan arrin wey wey maxaan ku dhibanay maxaan ka dhibanay maxaan u dhibanay wey xaaladan maxaan kaga baxnay dadku waa in maa qof ahaan baa ma ahayn dadku soomaaliya loola hadlamay adaa la imbarsoon adaa lagu lahaa qofka sidaga lala hadla kan hadlaya iyo kale kulli isku dheg baan maanta nimay isku dhuux inaan nahay waxaan maanta lala hadlay war burburre dhammaanay waxba inooma qoyana nin baa wuxuu seebsaday istaraatiijig baa laga meeshaan teganay barwaaqada dhirta dhoob nin baa wuxuu seebsaday maro cusub maradii shir buu soo fariistay marka maradii hoos uga dhacday nin baa wuxuu ducayn u sheego marada inu xoogaa markaas hebe marada imisaa ka bixisay boqol baa ka bixiyay wuxuu xore kuma qarin intaan waxba maata faran baran barta xab arintu maaha maanta xab xab ala sikiin maaha mindisi xab xab lagu gooniyo iska ma arin mujaahado u baahan weey arin saddex fikir dheer u baahan weey cumqo u baahan arin saartay loo fariisto cilmadu gacan dheer bay u geysanayaan guud waa arinta way taabanayaan way qalayaan laakiin raggi qaadi lahayd taxamul ku sameeyay baa doonay nin baa waxaa la yiri jeekani ana marka la yiri gabarkiis baa dubaysa ayuu ag fadhiistay marka uu la tiri muxuu qorsaday ko laba sidoo diray isagu wuxuu tiriyay marka markii gabadha shaqadii dhamaysay ayuu intaas ka si maxaa ka garanaya wuxuu yidhi afartan isgood baa wuxuu waa kadray waxay tiri may haddii sidoo afartan qadanin weli baa baa lagu alin kaaray hayla baa kaaga sidoo afartan weeye waa kaga kaaray هذا من أولي وصعون يا باقي كي مقال من رسول الله رسول الله رسول الله يا رسول الله كيف قبل يوحي تلين كان ويجي رسول الله أقص اللي لين مساعد بن جبل وما يجي القصة لك يبوس تجيني كنت أقول هذا الله بالله سنوع على تجي ما شغل هذا الكلام هذا كوعن علي كوعن ورسول الله عارف في بينك ذبوس عارف في كل تقبل جوري markhaati muxuu maraya alla uu maraya gurigu adaga magaalada joogay ayaa dahab laga xaday dahabki waxaa la yihahda dooda waa la waa waxay ninkaa baa kuu sheegi karaa cid kale kuu sheegi mayso ninkii baa loo yeer waxa la kuu sheegi maaye day yeeraya suma xeraya sidaha la yihahda wuxuu dahab baa laga xaday dahab ku soo sheegay gudaa dhigay gudaha la dhigay masuuqii waxaa wareegsay kolay maxaa laga qarinayaa burugta sheegayaa gabadhii dahabka haday baa soo daagtay daaqada waxay tiraahdeenu allah ku asturahay sheegi dahabkii rafiiqi meelahaas ku fiiqaan kayfada fiiqa hoosteeda dahabkiisa subaxdii baa xabiska laga soo fariyo laba baxaan dahabkii keen sheeg kolka qaatay war dahabkiina maarga noocan xanuun ku cuntaa war fiiqi meelaha ka degdeg allah allah allah allah ninkaan odag waxa ninkaan soo dhaweeyey karbeed weeye ninka caaway welig weeye nin dhow wuxuu ninkii wuxuu ogaaday inuu fudba wuxuu raseeyaa la xaalku maanta waa adag yahay haddii saad kuula soo socdo xasal baa ku jirta wuxuu boqorka rabaxa iyo boqorka shir jooga rabaxa ku dhigto marka waa majnuun la yiraahdo majnuun xal boqorka shir jooga jooga gargiir fadhiyo maartay koofeedi saaran tahay maartay saaran tahay sida markaa madaxda sheegi maayeen sabab shir fadhi ayuu soo orday boqorka rabaxa ku jib rabaxa ku jiro koofeedi baa ka duusay taaj baa duulay mise taaj waxa ku jira dabqa lucba ku jira waxaa la yidhi subxaana maanta haddaa ninkaa ilahay boqorkii afka uu ku dhufan lahaaba boqorkii maanta wuxuu la wlan lahaa haddaa ilahay dartiyo maanta ninkaas jeeg waa dhiban lahaaba arrintii waa adkaatay waxaa la yidhi boqorkii marka waxa ninkan waxa weeye waa waa caalim ulculamaa culamaduna adaa ka odaya wixii talaa diinta adaa kala tashanaya wuxuu yidhi intii hore ku badbaadayay intaa dambe igada arrinta culimada waxba kama ogi berrina iida adayna tujinayaan wuxuu yidhi taa iida igadaa ciidda salaadeeda iga daa allah ku astire boqorkii madaxa maj bay wallahi culimada xataa waxay yidhahdeen ma cadaynu tujinayo ciiddii baa lasoo tegay safka la soo galay markii safka la soo galay takbiirtu ku dhacday markii la sujuuday ayuu kabihii u dhawaa qaatay daaqadu ka dhacay dadkii sujuud bay ku jiraan ninkii ku xiga arkay shiikhoo sii ordaya isna waa ka daba orday safka hore taag arkod kulli aa digtaa la maqlay mas waadkaa sii orday kulli waa laga daba orday banaankaa loo baxay markii banaanka la baxaya masaajidkeena soo dhuway dum مالي مال بجوز ما تدم ما فانت حاضر شوف مالي واحد دم وكمان يدور عرض صر ما تبوي كمان عرض ما تميل بو بانسا هلا بو بانسا بس بو بانسا سقوا بو بانسا لبش ما يروح يدور العرض حتى على وضع إن وإن وإن إن يسركم الله فلا غالب له وإن يخذلكم فماذا الذي يسركم هدي إلى هاي ذي إلى يوم وتحرق إلى قبضتاني ويقين خير ما وقر في القلب اليقين هدي إيمان في قلبك إن اليقين دي دكتور هذا إله حرطان هدي وحي الذي فري الله تبادان وحي الذي أكرطان ثلاثة دول كبير ثلاثة ثلاثة عمل صالح الله تبادان تقول تبادان متابعة رسول تبادان إمك أخلاقني إمك بالإدمه نيجا ninka guriga jooga bal guriga agaaga ilmaha agaaga rugtaada raaskaaga ilmaha ninka markuu cunto jeenayo nabigu ilmuhu wuxuu ina baray yaa ghulaam sami illaah كل بيمينك وكل بما يليك المثل ما نبغى خلاقة برايا إمامك برايا يا غلام إنه أعلمك كلمات إنه حفظنا نعم بركك إنه عنتي محاكم علي محا إلمك برينا المثل واكل عسوك غربوري دكتي كريك التت المثل بحل بونه برايا دك لك دارك دستبري واه واه هدو سحارة يمحا دستور صدوق مدح من ذنب جاك ما جرت ما جرت المهزات يدو بربارك هذا وحده دون القرية وحده محا محا علينا marka akhlaaqiyadka waa ka burbursanta iimaanka waa ka burbusanta xagga acmaasha way noo jeedaan maanta keli waxay noo banaan iimaan iyo iyo iyo taqwo inaan leeyo camal saalixa taqayiru yaqiinta bedelo haddii koor iyo koor isu yimaadaaniin haddii qumbuleeta ridaaniin mudamaraadka insaaniya weeye haddaynu inagu taqwo iyo iimaan la yimaado mudamaraamaadka ilaahiya ayaa inagu haysanaa ilaah baa qabanaya way way way kuwa qooqay baa yimid oo qooqay oo kibray ilaahay subxaana wa taala dhulku soo dhigay iyagoo qaban oo kabala walaqad asaba kulla baytan wa antum adilla بدل وصار إلى هذه النبي إذا كنت بردنا هل كذا وهي الكلام مجيزي وهي لكن قال لي نقرب تغيير اليقين تغيير المقصد تغيير الفكر تغيير المقصد كذا بدل محل عناوي محل ما إن شاء الله تعالى علماء وحي فردان إن شاء الله قدومي ودغدي وفردانين إن حبيش سورة السلادين تي قهر برناك جواب عبد العلي والمغريين سجين تنفيذ وهذا ودي ذاتك أنت بحسع نقول لو ذاتك تروك وإلا قرو وأبوك لقى سبيو ودوحة حد عينك دعي لقرو وميل يسكر راعه ودتك الله باقو ودتك لا دحمرو وما تحرقات كديك لقوا كلا بديو وما كلا سفر يستو لو كنت تقول إن شاء الله تعالى هذا الحقا ويلتك إن شاء الله تعالى وما هي انت صلينا عندنا إيه ويسكفر من مكة مكة محبة يوحى خير كما كان إن شاء الله تعالى الله يديك خير بس وقال غالسين لكن إن شاء الله مع علماء حنك تجيني حبيت بس لقبن إدوا تصوت ثم جح وحدان حولها هدان عنا كان هدان وين اللهين لما اللي سؤال عيدك هاقبن يعني أنت يا ترسيير كي ويا جرجرتي وين لدورة وياش يا سوبرستاني وهرسا لوجد الدجاج إن شاء الله تعالى هدين ما أنت إنت تبكي عشوا إنه من نجود أو فريسنا وده ما له ثلاثة وياجنو ومارك وحوي بايله إنه بدري إن شاء الله تعالى إن شاء الله وحوي تغير نصرك غيبة في دون علاجك إلهي وعد إلهي نبلغ إلهي ينسى الدجنية لكن إن شاء الله وين إنه نقود ما إن شاء الله مدحي مجبا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وأحسن الله إليه الشيخ يوسف علي الشيخ يوسف تيريو ومع عوضك هذا يا أيها الأخوة الكرام آه، بين ساعات آه، ساعة آه، الغداء وعن موضوع إلى مصر وكتب هذه السنة Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سلام kadib waxaan malaynayaa halkan culimo iyo aqoonyahan badan baa soo fadhiistay de waxay sheegayeen wax ka duwan anigu hadda ma sheegayo sababtoo ah waano iyo wacdi iyo wax sheeg wax lagu qaato intaba waa soo sheegeen nadwadan runtii aad baan ugu faraxsanahay in caaway halkan la soo qayb galo saddex yar yara ayaan jeclahay inaan insha allahu haddii ee, ilaahay waafajiyo aan ka iraahdo nadwadan waa xagga nadwada iyo faa'iidaday leedahay iyo waxyaabaha looga baahan yahay guud ahaan bulshada midna waa guud ahaan maamulka iyo sida uu arko iyo sida uu boolisigiisu ama siyaasadiisu tahay inay ula shaqayso culimada iyo wax alla wixii ku saabsan ama ku dabiqida shareecadda islaamka midna waa guud ahaan bulshada halkan fadhida iyo waxaa looga baahan yahay nadwadan kadib ma inay dhegaystaan oo oo dabaqaan ma inay dhegaystaan oo masaajidka aanay kala bixin baa looga baahan yahay isweydiinteeda ayay leedahay marka hore waxaan inaan aada u in uu ku dhaqmo shareecadda islaamka oo isagu isku dabaqo si uu markaa bulshada kaleeto oo walaalahooda oo ugu dabiqi karo taas waa arrin ilaahay looga mahad celiyo waxaan mudan in la xuso culimadeenna haddan halkan fadhiida inay qabteen madwooyin fara badan oo puntland gaar ahaan ay ka qabteen meelo badan in aada looga faa'iidaysan yihiin wax badan oo dadka uu shaki kaga jiray oo masaa'il ah ay waasgarayeen bulsho badan oo mugdi kaga jirtay waxyaabaha qaarkood loo waadaxgarayey arrintaasi waa arrin runtii aad iyo aad niyadii in la xuso aad baanu insha allahu ilaahayna waxaan ka tegeynaa guud ahaan adduunkan amaaq la-aan waan soo dhaweynaynaa waxaana jecelahay insha allahu in ay noqoto sidii madwooyinkii kaleeto looga faa'iidaysto si ka fiican looga faa'iidaysto mawduucyo badan oo bulshadan u baahan in ay ku dhaqmaan oo la tusaalayo iyagana in lagaga hadlo guud ahaan si bulshada uga faa'iidaysato waa la socotaan innaga waddankeena burbur baa ka dhacay burburkaas waxaa sabab u ah guud ahaan markii horeeto oo laga leexday shareecada islaamka hanti wadaag baynu soo maray hanti wadaagii aynu soo marnay oo dowladdii horeeto waxay burbur keentay inaynu dhaclo burburka maanta aynu ku jiro waxay waddankii isu bedelay in uu burburkii dhalo qabiil iyo qori iyo qaad saddexdaa ayaa maanta waddanka haysta waxaa haysta qori oo nin dhallinyaro ahi wato oo aan fahamsanayn dhibaatada uu leeyahay iyo dhibta uu marayo iyo dhibaatada ka dambaysa markii xaaladdu xumaado amase guud ahaan oo qofku noloshiisa waayo maxaa ka dambaynaya qaad iyo qabyaalad saddexdaa qodob baa hadda innaga waddankeenna dhibaatada ka jirta salwa saddexdaa qodob waxaa lagaga bixi karaa in la fahmo ku dhaqanka shareecadda islaam islaam baynu nahay magaca islaam in la sheegto waxaa ka fiican in lagu dhaqmo la dabaqo qofku markuu dabaqo shareecadda islaamka ku dhaqankeeda wuxuu fahmayaa dhibaatooyinka adduunka uu ku samaynayo maxsuulkeeda aakhiro uu fahmayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruun bimacruuf watanhawna cala lmunkar saddexdaas shardi baa ummaddan nebi maxamed looga dhigay inay tahay bulsho ummaddii ilaahay caalamka u soo saaray u khayr badan saddexdaas shardi haddii la waayo waxay la tahay qaarkood haddii la waayona waxbaa maqan haddii meesha ay ka wada baxdona waxbaa maqan haddii guud ahaan la waayana dee waxa weeye waxaanu ka baxaynaa wixii laynaku sheegay shuruuddaa saddexdaa shardi saddexdaa shardi intuba waxay ku salaysan yihiin in khayrka laysfaro sharkana layska reebo ilaahayna la rumayo markii khayrka laysu sheego oo qofka sharka laga reebo wuxuu noqonayaa marka inuu ilaahay is rumayo laakiin haddii la waayo labada shardi oo horeeto wax wax sheega la waayo oo waxa munkarkaa reeba haddii la waayo oo khayrka ummadda fara haddii la waayo waxa meesha ka baxaya in aanu qofkii ilaahay aaminin oqoonsanba inaanu ilaahay abuuray oo ruuxa geliyey oo risiga u qabay oo neefta u qabay oo wax kasta u diyaariyey inaanu oqoonsan baa meesha baa meesha imanaysa taasna wuxuu noqonayaa qofkii kala ancaam buu noqonaya xoolahaas uu ka duwanaanayo bal hum adalun bay noqonaysaa xoolaha waaba la qalabshaa waa lagu munaafacaadsadaa waa la maalaa laakiin wuxuu noqonayaa wax aan waxba tari ahayn anfac haba yaraatee ma yeelanayo arrintaas marka waxaynu dhibaatada kaga bixi karnaa guud ahaan markay aynu ka hadalno in aynu dabakno shareecadda islaamka ku dhaqankeeda sidaad la socotaan inagu ma inagu maamul goboleed ahaan markaan ka hadalno waxaynu leenahay culimo sanadihii haddana soo dhaafay markii hadda sanadkan laga reebo dhibaatooyinka ama mushkiladaha ugu adadag oo ka dhaca puntland gaar ahaan gobolkeenna waxaan u xilsaari jirnay inay bulshada ku kala saaraan shareecadda islaamka culimadan hadda inoo fadhida hadda waa ayla joogaan markaanu mashaakilka xallin weyno qoraal baan usoo qori jirnay waxaan ohan jirnay culimoy arrintan mushkiladan xallin kiisaskii u waaweynaa oo ka dhacay gobolkan waxaan u xil saarnay oo usoo gudbinay culimadan hadda inoo fadhida ujeeddadu waxay tahay waxaan fahamsannahay in bulshadu ay ku qanacsan tahay wixii shareecadda islaamka ku dhammaa wixii shareecadda islaamka ku dhammaada in ay bulshadu ku qanacsan tahay baan fahamsannahay dadku dad islaama weeye islaamnimo jad ka jadka kusoo noolaa mar hadday sidaa tahayna waxay ku qanacsan yihiin wax alla wixii shareecadda islaamka lagu dhamayo way ku qanacsan yihin intii hadda maamulkan cusub jiray gobolka mudug nugaal karkaar sanaag iyo bari intaba mashaakiladii ka dhacay waxa bilahan gudahooda dhammaystiray oo loo xilsaaray oo xalilay culimadan hadda nadwada inoo qabanaysa halkan fadhi waxayna ku xalileen shareecadda islaamka inay dadkii ku kala saaro bulshaduna sidaasay ku qanacsantah mar hadday xaaladdu sidaa tahay oo bulshadiina ku qanacsan tahay waxaa lagama maarmaan ah inaynu boqolkiiba sagaashan iyo shan u badanno in bulshadu ay sharciga islaamka dabakdo halkaa waxaa imanaya amni baa la helayaa irsiq waasaca oo fara badan baa la helayaa raxmaddii baa ilaahay furayaa bulshadii baa kala ammaan gelaysa bulshada dhexdeedii baa kala ammaan gelaysa midda qura oo burburkan lagaga bixi karo oo ummaddu isugu soo dhowaan karto oo ummaddu u wada noolaan karto oo ummaddu ay isu ammaan gelin kartaa waxa weeye in lagu dhaqmo la dabaqo shareecadda islaamka arrintaas marka waxaa la rabaa nadwadan iyo nadwooyinka kaleeto oo la qaban doono in lagaga faa'iidaysto waxaa loo baahan yahay in culimmadu iska hadasho oo wax sheegto oo meesheedii aan laga qaadin oo masaajidka lagala bixin waxba ta dhimayso waa in culimmada waxa la weydiinayo waxay kaga jawaabayaan waa in la qaato la weelayo wey in la weelayo oo lagu dhaqmo maalinba waxbaa meesha ka baxaya ummad saliima oo wax fahamsan oo wixii ilaahay baneeyena garanaya wixii ilaahay reebana garanaya ayaa meesha ka soo baxaysa waxaan marka soo jeedinayaa insha allahu aanna rajaynayaa in waxa laynoo sheegana aynu qaadanno waxa layna ka reebana aynu ka reeb doono waxaa hadda ii muuqda boqol kiiba sagaashan iyo shan masaajidka waxaa fadhiyaa waa dhallinyaradda dhallinyaradu iyadaa bilic u ah bilic u ah waddanka iyagaa bilic u ah mustaqbalka iyagaa waddanka mas-uuliyaddeeda iyo qaban doona oo ilaahay sidaa mar hadday tahay waxaa loo baahan yahay waxa laynoo sheego inaynu qaadanno waxa layna ka reebana laga reeb doono in la barto cilmi cilmu lislaam in la barto cilmulmaadigu waa iska fara badan yahay waana la baran karaa laakiin waxaa loo baahan yahay in loo dhaadhaco cilmiga islaamka axkaam hadday tahay iyo sunan hadday tahay oo waxyaabaha magaranaysa axaa- axaadiista nabawiga hadday tahay intaba in dhi in si daqiiq ah loo fahmo si bulshadu markaas loo hogaamin karo waxa xunna looga reebi karo waxa fiicanna loo loo dabiqi karo Een, waxaan keliya insha allahu qorshahaygu ahaa in aan furo nadwadan aada baana insha allahu ugu faraxsanahay waxaana soo dhaweynayaa insha allahu nadwadan ee, iyo culimada hogaaminaysa waxaan raje- rajaynayaa insha allahu inay si wanaagsan ku dhammaato waxaana rajaynayaa insha allahu in laga faa'iidaysto sidii nadwooyinka hore looga faa'iidaystay Een, waxaan soo jeedinayaa in la qoro Een, hadda waxaad arkaysaa mararka qaarkood kutub waaweyn ilaa shan kun oo su-aalood keliya ku qoranta shan kun afar kun iyo siddeed boqol saddex kun oo sim jim ah keliya ay ku qoranta waa nadwooyin la qabtay iyo su-aalo culimada eh, fatwoonaysa la weydiiyey oo la diyaariyey insha allah insha allah waxaan rajaynayaa nadwooyinkii hore iyo nadwadanba wixii ka dambeeyaba in la diyaariyo la qoro si buug looga sameeyo kitaab looga sameeyo kitaabkaasina uu noqdo kutubta eh, dhaxalgalka oo dib insha allahu eh, wax looga baaran karo su-aalaadka qaarkood ama masaa'ilka xirma looga looga looga looga baari karo aad baan insha allah idin salaamayaa waxaana rajaynayaa insha allahu nadwadaa nadwo laga faa'iidaysta inay noqoto aad baan ugu mahad celinayaa culimada iyo intay isu xilqaantay oo soo abaabushay waana inoo furan tahay nadwadu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير جزاها خير كبري عزيز موسى يوسف آه، أيها الأخوة الكرام سيدة النووية ندوري وعنو بلعبة إن شاء الله افتتاح إلى التأسيد وكبريه سيدي عالقة أهان جبتين ولنويك وراهين همي والروحة ضحية عشرة قرن متكملة عيسى الظهرين وعلى ساعة وضمان ciisada dambe oo iyadana saacad waxdimana waxaa dhici doonaa wixii fataawida ama su-aalaha culimadu ay ka jawaabi doonaan darsiyadu waxay u kala horeeyaan sida aad jadwalka ku aragteen waa inoo hamayn dambe haddii aan la idmo iyo darsiga ugu horeeya oo ah ahmiyadda soomaaliya meesha ay ku taallo iyo eh, khayraadka ay jirto iyo dhibka soomaaliya raadka uu ku leeyahay iyo professor doctor axmed saadiq eenow oo ragga hortiina fadhiya ka mid a insha allahu haddaadan aqoona tvgiisa oo kooban ama aqoon giisa oo kooban habeyn dambe ayuu intaan darsiga bilaabay ayaad insha allahu maqli doontaan waa inoo habeyn dambe haddii aan la yidhaahdo iyo darsiga ugu horeeya nadwada sideedaad ee asmatu soomaal ah iyo darsigii koowaad iyo professor doctor axmed saadiq iyo inoo hamayn dambe haddii aan la idmo caawa afrikaankii nadwada intaas ayuu inookugu ekaan doonaa aad baan ugu mahadnaqaynaa dhammaan culimada istimada aqoon-yahanka iyo dhammaan dadka mas-uuliyiinta maamulka ee kasoo qayb galay hadday ahaan lahay kuwa heer doola iyo hadday ahaan lahay kuwa heer dowladda dhexe ah dhammaan dadka kasoo qayb galay waxaan umahadnaqaynaa dhammaan qalabka isgaarsiinta iyo hay-adaha warbaahinta ee dowlad goboleedka puntland ee magaalada boosaaso ku yaala iyo kuwa kale caalamiga ee iyaguna ka qayb qaadanaya dowlada inay gaarsiiyaan ummadda islaamka meelka ee soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo dhammaan dadkiina kasoo qayb galay intaba waan umahadnaqaynaa waxaanu kaloo umahadnaqaynaa khayr allah iyo sharikaadkii ee ka qayb qaatay inay fududeeyaan oo qarashaadka iyo maalgelinta ay u baahatay dowladan ku deeqeen oo ah qaar kamida ganacsatada magaalada ama gobolka eh, bari جزاكم الله خير تقاعد سواء قال سنة خير هسيو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم